cismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha xukuumadda jabuuti oo u waramay warbaahinta radio faranse international ayaa ka hadlay kaalinta ay dowladda imaaraadka carabta ku leedahay xasilooni darada ka jirta dalal dhaca qaaradda afrika wuxuu sheegay in dowladdan dhaqaalaha ay ku bixinayso dalalkan ay ka leedahay ujeeddooyin militari iyo inay isku ballaarinayso qaaradda wuxuu soo hadal qaaday ismaaciil cumar geelle lacagta ka badan boqolka milyan ee uu rabo imaaraadku inuu ku bixiyo afrika taasoo uu ku tilmaamay inuu ka leeyahay qorshe ah inuu ciidamo calooshud u shaqaystayaal ah ku sameeyo kuwaasoo danaheeda ka shaqeeya wuxuu yidhi hogaamiyaha dowladda jabuuti imaaraadku wuxuu caqabad ku yahay xasiloonida gobolka xilli uu la hadlayey radio faransa international dowladda imaaraadka carabta ayaa inta badan waxay maalgashi ku samaysataa dalalka afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay waxayna maamushaa qaar ka mid ah dekedaha ku yaala soomaaliya imaaraadka carabta ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyaa inay qayb ka tahay colaadda dabadheeraatay ee tan iyo sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii ka taagan waddanka suudaan iyadoo dhaqaale ku bixisa kooxda r s f ee uu hogaamiyo maxamed xamdaan doglo oo dagaalka kula jirta militariga waddankaasi dadka qaar ee la socda siyaasadda imaaraadka ayaa sheegaya in dowladdani ay u adeegto reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyadoo la wadaagto xogaha muhiimka ah sida goobaha ilaha dhaqaale ee dhaca waddamada afrika si kastaba dalkan yar ee lagu magacaabo imaaraadka ayaa ilaa sannadihii siddeetanadii iyo sagaashamaadkii waxa uu qayb ka ahaa dagaallo badan oo lagu qaaday waddamada islaamka sida lubnaan afghanistaan soomaaliya iyo yemen waxaana dad xoog ogaal ah sheegayaan in ilaa iyo iminka ay jiraan saldhigyo ku yaala geeska afrika oo u adeega ilaalinta damaca imaaraadka carabta